shabaab marka xagee ka soo galeen magaalada badda badda ka soo degeen badda ma garata badda ka soo degeen maxay wateen waxay wateen lix dooniyood oo doonyaha waaweyn oo kuwa xoolaha qaadaa idinka yaa idiin sheegay markii inay yihiin al-shabaab
niman u tagay baa naga noo yidhi waxay dhahan al-shabaab baan nahay lix beri baan magaalada soogaynaa waana iskaga baxaynaa ma garat waa tahay marka in sidaas nimanka u tegey ma dadka deegaanka oo idinka idinka mid ah mise waa madaxda degmada waa madaxda degmada u tegey jaamac ciise ciisinil odayaalay ku jiraan baa u tegey marka tira ahaan ma qiyaasi kartaa intay yihiin adigu nimankaa kun baan ku qiyaasna kun ma garat waxaa wararka qaar sheegayaan inay ku jiraan dad cadaana ama carab maxaad kala socotaa arrimahaas
anagu walaalle waxa wey nimankaa waxay dhaheen waa niman madow iyo cadaan labada iskugu jira hay marka qoryo iyo maxay ku hubaysan yihiin marka sanad ahaan markaad eegtaan waa hubaysan yihiin waa hubaysan yihiin haye marka dhanka badda markay ka soo gelayeen oo kale magaalada qaab caynkee ayay usoo galeen bay u soo galeen labada dhinac oo bay u kala baxeen ma garan waa gartay goortay labada dhinac u kala baxeen hadba hadba hadda afar afar adigu hal hal mitir bay isku jiraan toos bay usoo socdaan ma garatay oo hadda aluba mar bay soo qaadayaan markaasa u banaynayna anagu ma garatay hadda dib uga kacayna cabdiwaal waxaad ka mid tahay dadka deegaanka nooga warbixi sidee wax u dhaceen maantay galabtay horta meesha shan doonyood baa galabtay magaalada baa dul marnay markii horeeto waa gartay dhinacaas iyo kul bay noo dhaafeen xaggiisa waa gartay laba doonyood baa soo noqotay haye laba doonyood laba doonyood oo yaryar baa laga soo dejiyey si wanaagsan ciidan anigu waxaan isleeyahay ma labaatan baa mase waa sideed iyo toban meelahaasaa midiiba saaran waa soo degtay haye muxuu hayso magaaladii waa noqotay waa noqdeen haye intii oo kale soo dejiyey haye nimanaan isleeyahay afartan kaa weeye haye baa magaalada hariiriyey si wanaagsan magaalada waa laga shaqa jir wax dhaqaaqa ma jogaan oo dhalinyaro hadalka waa shaqaysaa si wanaagsan waa meel cidlaa weeye magaalada dad xataa dhoohan ciidamada hadda idin qabsaday wax amar ah oo ay caawa idinku soo rogeen miyaa jira awaamir ah annaga dadka waxay yidhaahdeen qofka qorigiisa waa dilaynaa haye laakiin qofkan qori sidan waxaa yeelaynaa ma jirto waa tahay marka saraakiisha wadata shacabka ma la hadleen macnaha saraakiil ma arag ciidan isku sareeri ku soconaya aan cid dalbanaysa la arag ayagu saa sab ugu socda baa magaalada qabsaday waa tahay marka adinka dadka deegaanka yaa idin xaqiijiyey inay yihiin al-shabaab maxaase calaamada ku garateen Ah, degaan aniga horta degaan taala nin afadan afasku duu aduu afku duuban yahay Mhm.
oo muxuu haysto qoryo kumboosha wata Aha.
oo muxuu haysto yani annaga nimankan aqoon kale umaan lahayn laakiin qaabka sharaabka baan naqaanay oo muxuu haysto oo aan aan aan dareemi karaa waa tahay marka cabdi oo dhan baan ka daawanaa sharaabku soo xasyahay nabadoon cabdi marka dadkan waxaa la sheegaya inay ku jiraan eh, dad ajnabi ah adigu ma aragtay dad ajnabi ah oo la socda ciidamada waxaa ma arag anigu niman soomaali ah waxaan qof kale ajnabi ku jirin baan anagu aragnay adigu habeennimadii doonyuhu laba jeer bay yimaadeen iftiinkii intii maarata marabka la tukanayana Mhm.
doonyahaas labada jeer soo galay Mhm.
oo oo- oo labada xaba oo yar yarkaa oo tiliimado yaryar weeye waa tahay marka eh, warkan sheegaya in dhowr beri ay magaalada joogi doonaan oo eh, ay magaalada joogi niman odayaala u tegay oo odayaal aan ahayn niman iska caadi oo dhallinyaraha Mhm.
oo odayaashii muxuu haysto na ka mid oo qaarkood nabadoonlayaal u tegay Haye.
ilaa saddex afar nin haye waxayna magaalada annaga dadka ma beelaqaysanayo haye ma laynayno haye laakiin qofka qori sitaan dilaynaa waa tahay nimankan anugu lafaha leeyahay dayo waa deeyay anugu ma tegin Mhm.
laakiin waxa weeye yani qaarkood xataa waa wada hadal waa garta maxaa dhahay waxaa inaasaa ku tegay camal waa ku wada hadal haye
yani istaag maxaad iga rabtaa ma iska durso la soconaya maay waxaas waa ku wada hadal okay marka cabdi warsame eh, ugu dambeyn wax isku hormaada miyaa ka dhacay magaalada ilaa caawa ilaa maanta dalo- inta- magaaladan dad yar baa joogay waa meel heeba waa leekaysaga tegey dadka maxataa malaayiin ahaa ee waxa weeye hubkiina wax hubana qoryo qori yar yar ayiile qorqorigiina dadku waxa kale waxu yaqiin iyo waxu ka diyaar garoobay male Waa- qofka sanduuq buu isaga jiray isla markaas nin walba xataa qorigii waa hareeri waayey ee muxuu haysto nimankuna cid xiriir leedaho dadka kani ma jirin marka waa laga cararay oo banaanka looga baxay ninkii joogay magaalada haye marka degmada jiriiban oo ay garacda hoos timaado wax ciidama iyo wax dhadhaqaaqa degmada waa la hadalay baabuur baa la soo diyaarinayay rag baan hadda ateenadii bay naga jareen aniga ateeno kaleeto oo naga fog baan meel cidla hadda u taaganahay waa tahay marka ugu dambeyn hadda magaaladii ka warra xaaladeeda waa sidee caawa ee cabdi magaalada wax dhibaato ah hadda magaalada markaan haddaan ka soo baxay wax dhibaato ah oo bililqo ama dad la laayay yacni hajuum ah xaggaa u leexo iyo muxuu ahayto qof qori jita ma arki karaa iyo waxaa noocaasa maahane wax maaragtay yacni dhibaato ah oo hadda ay geysteen ma naqaan magaaladuna waa ballaaran tahay afarta garba waa ka galeen hadda dhinac kale hadda laakiin hub iyo rasaas dhacaysa maahana maqal annagu haye marka dad miyaa jira la kaxaystay oo la qafaashay sida wararku ay sheegayaan Anno- aan sideeda horta wax mushkilada oo nimankaasi argagaxaas aan ahayn oo ay noo geysteen aan ma ogeyn hadda laakiin magaaladu waa weyto hadda meel wax ka geysteenaana ma naqaan waa tahay marka xarumo ay la wareegeen miyaa jirta oo xarumo muhiim ah Hadda iyagaa la wareegay jabi geesta dadkii darbiyada iyo dhagxanta ka magaalada geesaheeda la dhoomaya jabi geed ayagay gacantooda ku jirtaa dadkii guryahoodii iyo halkee ayagu joogaan dadka shacabka ah qofbaa guryahooda ku jira qof qof gurigiisa hoos ka xirtay oo isaga jira waati ayaguna albaabay jabinayaan iyo meelay wax ka ka galeen ma aan la ogin